إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa baahisay sawirada dagaalkii deegaanka daarunacma ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa safar deg deg ah waxauu ku tegay degmada aadan yabaalla asiga oo ka baqaya in ciidamada gobolka uu geeyey ee waayadan la leynayay inta ka noolo ay muqdisho u soo cararaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgallo midkood sarkaal lagu dilay iyagoo dhinaca kalena qarax khasaare naf iyo maalba la geestay ka fuliyey gobolka laamo oo ka mid a dhulka muslimiinta ee kenya ay haysato taliska ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaal shalay ka dhacay degmada rundurgood ee gobolka shabeellaha dhexe in ka badan toban neef oo geel ah ayay biriqu waxay ku dishay duleedka magaalada gaalkacyo madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosowle ayaa sheegay in isbeddel weyn uu ku yimiday wixii ay ka filayeen madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud haween ku dhaqan walaayada islaamiga ee hiiraan qaarkood ayaa hadiyado waxay guddoonsiiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dalka ugandha ayaa waxaa laga hadalhayaa cunaqabatayn dhaqaale oo qaramada midoobay ay sheegtay in lagu soo rogayo maadaama uu meel mariyey xeer diidaya falalka qowmuluudka inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم laakiin sheekh cali dagaalkan waxaa la leeyahay waa mid uu xasan sheekh ku dhawaaqay markii uu xukunka la wareegay arintaasi ma jirto miyaad leedahay
waxaan leenahay arrintaasi ma jirto waxaana daliilkuga ah inaysan jirinin waxaan leenahay marka annaga colkeenna waa naqaanaa cadowgeennana waa naqaanaa cidda dagaalka runtaa lagu haysana waanu garanaynaa xitaa xasan sheekh waxaasba kama ogeyn bas sacbiyaa la yidhaha isaga bas marka sacabkaas ku kaalbeeyey iyo waxaa weye idaacadda meediya microfonka la isticmaalayo bas khalaas buuqaysa waxankaa ku darso
maxaad ku qiimeynaysaa marka tan iyo markii uu soo bilowday ilaa xilligan xaal ee halka uu marayo hadda waxaa la hadalhayaa inuu bilaabanayo wejigii labaad ee duulaanka idinka dhanka ah filashadu maxay tahay amase maxaad filaysaan
maadaama tii hore uu ku fashilmay wejigaani wejigii hore uu ka duunaan doonaa runtii xog badan ayaanu ka haynaa waxaa weye maxaa la yihahdaa shaxda iyo qaabka wax u dhigayaan gaaladuna xog badanaanu ka haynaa
wax ka mid ah xogahaasi aad haysaan annaga iyo dadka daawadayaasha ah ma la wadaagi kartaa
xogu dee qaarna waa xoga dee dagaalka iyo qorsho dagaalku tacalluqo wey aan meediyaha iyo inta badan aan xogteeda laga gudbin laakiin wixii xog ah ee waxa weeye aan isleenahay dadka muslimiinta amaantayto waxbay tarayaan ama inay ogaadaana laga maarmaana yaanu sheegaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala
maxaa ka mid a marka sideed ka ogaateen xogta intan la eg ayaa la isweydiin karayaa sheekh cali
taas horta way sahlan tahay nin see dalkiisa loga xoreyna horta mushkila ka saamugta in ninka caqliga leh wuxuu keeni karaa ninkii dalka iska lahaa inaan nin aan dalka lahayn uu yidhaahdo waa ka xoreyna ta caqliga bani aadamka saxda xataa ma keenayo dimuqraadiyad aad kasoo horjeysateen
aniga dimuqraadiyadda waa ka soo horjeedaayo
codka aad maqlaysaan waa qeybta koowaad ee waraysi muuqaal ah oo idaacadda islaamiga alfurqaan ay la yeelatay afhayeenka xarakada shabaab ulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raaga shaqaale dheere kaasoo la baahi doono caawa fiidkii insha allah muasasada alkataayib oo ah garabka warbaahineeda xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa waxa ay baahisay sawirada dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe mahad cubeyd ayaa warkan inoo faahfaahinaya
mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duhurnimadii maanta baahisay sawirada dagaalkii ka dhacay deegaanka daarunimco ee shabeellaha dhexe taariikhdu markay ku beegneed sagaal iyo labaatankii shacbaan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo afarta hijriyada sawirada oo tiro ahaan gaaraya ilaa toddobiyo labaatan sawir ayaa muujinaya dagaalkii cuslaa ee halkaas ka dhacay iyo sida uu ku bilowday iyo sidoo kale xasuuqii loo geystay ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisliida ee ku sugnaa deegaankaas waxaa sawirada lagu daawan karaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhowr jiho ka weeraraya fariisimayaal ay ku sugnaayeen askartii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii macawisliida ee halkaas lagu xasuuqay islamarkaana hubka culus ku garaacaya waxayna ugu dambeyntii sawiradu soo muujinayaan ayagoo ku baacsanaya gudaha deegaanka iyo daafihiisa islamarkaana dhabarrada iyo madaxa ka tooganaya intii uu socday weerarkan waxaa goobta dagaalka la bilqay meydad ka badan labaatan oo ka tirsan askartii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii macawisliida ee halkaas lagu weeraray waxaana qaarkood lagu arki karaa sawirada iyadoo xasuuq daran ay u geysteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo qaar ka mid ah askartaas dhiigooda ugu qubeeyey kuwo kalena goobta dagaal ka waray islamarkaana qaarkood ay afka taagayaan halka kuwa qaarna dhabarka laga toogtay oo ay ciidda afka geliyeen sidoo kale waxaa sawirada lagu soo bandhigay gaadiid kuwa raaxada ah oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu kaxaynayo askari ka mid ah mujaahidiinta waxaa sidoo kale sawirada lagu arki karaa haraadiga ay reebeen firxadka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ee isaga cararay goobta dagaalka waxaana ka mid ah waxyaabaha ay ka carareen qori ak fordysaban ah oo malaha ay iska tuureen islamarkaana la arkayo isagoo ku dhex jira meel bowd ah ama jabad sawiradu waxay sidoo kale soo muujinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka gudbay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii macawisleyda ee halkaas lagu xasuuqay waxaana la arkayaa gogoshii ay ku jiifanayeen oo uu dhex daadsan yahay qaad iyo sigaar fara badan waxaad sidoo kale sawiradan ka dareemi kartaa askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda sida loo askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee halkaas lagu weeraray sida loo kediyey ee waxaana la arki karaa kobihii ay gashnaayeen iyo dharkoodii ay uga carareen goobta dagaalka sidoo kale qeybaha dambe ee sawirada waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasi ka qaniimaysteen oo ka kooban lix iyo toban qori iyo boosashkooda kuwaasoo dhammaantood lagu arki karo sawirada iyaga oo goob wada jir ah ku kulansan islamarkaana hab nidaamsan ee sawirada looga soo qaaday waxaa xusid mudan markii uu dhacay dagaalkan islamarkaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay guuliya gacmo buuxa halkaas kala laabteen waxaa deegaankaas gaaray ciidamo ka tirsan ee dowladda federaalka oo uu la socdo taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka waxayna halkaasi ka sheegteen guulo fara badan iyagoo sheegay inay jebiyeen ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halkaas soo weeraray islamarkaana xasuuq daran u geysteen waxaa hadal cajiib ah laga hayaa ninka lagu magacaabo biixi oo xilligaas la hadlay idaacadda v o e-da islamarkaana u sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaas ciidamadeeda lagu laayay islamarkaana aysan awoodin inay xitaa hal sawir ka keenaan waana kan hadalkii uu xilligaas sheegay uma aysan suuragelin waxaa looga hortagay meeshii ay filahayeen meel ka horeysaa looga hortagay waana la fashiliyey hasoo ha soo bandhigeen oo meediya ha soo geliyeen haddayna dileen dowladda federaalka ayaa xilligii weerarkaas dhacay waxay ka sheegatay guulo fara badan waxaase maanta gaashaanka ku dhuftay mu-asasada alkataayib oo soo bandhigtay caddaymo muujinaya sida uu dhacay dagaalka iyo cidda guusha rasmiga ah ay raacday madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa safar deg deg ah waxa uu ku tegey degmada aadan yabaal isagoo ka baqaya in ciidamada gobolka uu geeyey ee waayadan la leynayay inta ka noolu ay muqdisho u soo caararaan diyaarad helikobtar oo shisheeye oo siday xasan sheekh maxamuud ayaa ka cagadhigatay aadan yabaal iyadoo amnigana aada loo adkeeyey xasan sheekh ayaa doonaya in saraakiisha uu ku dhiirigeliyo in furunta ay sii joogaan si gobolku gebi ahaanba aanu dib ugu gacan gelin xarakada shabaabul mujaahidiin shalay ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka qaar badan oo ka mida lagu laayay degmada runurgood kadib dagaal halkaa ka dhacay in ka badan konton askari ayaana la dilay iyada oo la furtay sanad ciidan oo ay wateen gaadiidkoodana badankii waa la gubay haradigii ciidamada ayaa cagaha wax ka dayay horey waxaa ciidamo sidoo kale loogu laayey isla duleedka daarunicma ceelbacad iyo hilowla gaab sidoo kale waxaa la laayay in badan oo ka mid ahaa ciidamadii la geeyey degmada galcad oo ka tirsan gobolka galguduud laakiinse ay shabeellaha dhexe daris yihiin arrimahaas oo dhan waxa ay keeneen in ciidamadu aad u niyad jabaan dhowaan ciidamada dowladda federaalka ayaa qaarkood gaar ahaana kuwa eritrea lagu soo tababaray waxay taliya xogeenkoodii ku dileen deegaanka kowsar ee duleedka aadan yabaal iyagoo dhaawacay taliyahoodii sidoo kale askar kale ayaa isku dishay furmaha dagaalka waxaa xusid mudan in ciidamo badan ay furmaha dagaal ka baxsadeen kuwaas oo ay ku jiraan ciidamo ka mid a kuwa eritrea lagu soo tababaray xasan sheekhna waxa uu doonayaa in ciidamada haraadigooda uu ku sii hayo furmaha dagaalka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa muqdisho waxay ka fuliyeen howlgallo midkood sarkaal lagu dilay iyagoo geesta kalena qarax naf iyo maalba galaaftay ka fuliyey gudaha dhulka muslimiinta ee laamo ee kenya ay gumaysiga ku haysato wararkaa waxaa inoo hayaa haashim cabdinaasir howlgal xalay ay muqdisho ka fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka halka saacadii lasoo dhaafay weerar ka dhacay gobolka laamo kenyaatiga khasaare lagu gaarsiiyey haddii ayna ku horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada muqdisho ay xalay ka fuliyeen degmada yaaqshiid ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanay dowladda federaalka sarkaalkan xalay lagu qaarajiyey magaalada muqdisho ayaa lagu magacaabo jiray basbaas waxaana uu ahaa taliyihii baraha kontaroolada degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho isla gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen xaafadda shiraaye ee degmada daynile halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta howlgallada xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waa ay sii socdeen waxaana rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax ka fuliyeen saldhigga galbeed ee degmada dharkeenley halkaas oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka burbur xoogan ayaa soo gaaray qaybo ka mid a saldhigga welina faah-faahin dheerii ka maanaan helin askarta ku dhimatay iyo kuwa ku dhaawacmay intii ay leeg yihiin howlgallada ka dhankaa saraakiisha ee askarta dowladda federaalka ah ayaa kusii kordhaya magaalada muqdisho maalin ka hor ayay ahayd markii weerar dharaar cad ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen isgoyska bakaaraha ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo kalena lagu dhaawacay afar kale dhanka gobolka laamo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallo ayay ka fuliyeen saacadihii lasoo dhaafay kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyey kenyaatiga ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo kenyaati ah kuwaas oo ka baxay deegaanka kayunga waxaana ay ku sii socdeen xero ciidan oo ku taalla duleedka deegaanka kamboni qarxa ayaa waxa uu haleelay gaari biiji ah waxaana goobta ku burburay gaarigii biijiga ahaa sidoo kalena waxaa ku naf waayey askartii saareed gaariga qarxa lagu burburiyey isla gobolka laamo faah-faahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maalmo ka hor ciidamada kenya lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanada shangani iyo sidoo kale kayunga ee ka wada tirsan gobolka laamo waxaana qarxaas ciidamada kenya looga dilay inta la xaqiijiyey afar askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen saddex askari oo ka tirsanaa isla ciidamada kenya taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaalkii shalay ka dhacay degmada rundurgood ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo haya ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa shalay salaadii subax kadib dagaal culus ku qaaday saldhigga ciidamada gorgor degmada hunirgood oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dagaalkaasi ayaa sababay khasaare baaxad leh oo soo gaaray askarta turkiga uu tababaray ee uu ku shaqaysto afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo qabtay shir jireed ayaa ka hadlay intuu gaarsiisan yahay khasaaraha isagoo sheegay in halka ay ku dileen kow iyo konton askari oo ay saraakiil ku jiraan dhimashada cadowga gaalada ah oo murtadiinta oo dabadhilifyada ah oo ah gaar ahaan kuwa turkigu ku shaqaystooo gorgor loo yaqaano halkaa waxaa ku soo gaaray dhimasho iyo dhaawac dhimashada intaan xaqiijinnay waa konton iyo kow ay ku jiraan saraakiil gaadiidka siddeed ka mid ah intii dagaalku socday ayaa la gubay hal midana mujaahidiinta ayaa soo qhanimaystay allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan oon mar hole iyo mar dambeba u mahad celinaynaa dumma mujaahidiinta dhiiggooda halkaa ku qoray oo wakhtigooda iyo naftooda iyo maalkoodaba u huray difaaca kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo ku dhaqankiisa ayaanu mahad celinaynaa waxaa leenahay jasaakum allaahu khayra cannaa wa cani almuslimiina ajmaciin abuu muscab waxa uu tilmaamay in cadowgooda uu ku jabay xamlada ay ku iclaamiyeen mujaahidiinta isagoo ciidamada xarakada u soo jeediyey inay halkooda ka sii wadaan dagaalladaa xasminta ah ee lagu xasuuqayo askarta shishay ee kalkaalka halka insha allahu tacaala uga sii wada cadowga ilaahay subxaana wa tacaala waa uu jabay xamladii uu soo qaadayna waa gabaabsi warankooduna hoos buu u foorarsaday ilaahay fadligii waxay noqdeen khaniimo mujaahidiinta loo soo hadiyeeyey hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo darayskoodii iyo rasaastoodii iyo saadkoodii iyo daawadoodiiba insha allahu tacaalaa halkaa uga sii wadan lena mujaahidiinta aarkaba haddii wiilal dili laysu daba joojo marka hore siduu inuu dayrka jabin waysdalliciyaa dabadeed ninkuu dili naftay kala dardaarmaan markuu duubi weynow indhaha dubadda soo joojo oo doorka laayoo ilkaha daribku haanfiiro warbaldadaay ninkii dorashahaa sooma daakhilay ugu dambayntii qaybaha dambe shirkiisa jaraa'id waxa uu baaq u soo jeediyey muslimiinta dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan shabeellada dhexe ku dhaqanna waxaa leenahay mujaahidiinta isgarab taaga iyo wilaayadiinna islaamiga ah oo u taagan har iyo hameenba u dhididaysa oo u dhalandhoolaysa siday dhibkaydan kaga dulqaadi lahayd iyo ciidamadiinna mujaahidiinta ah oo dhaxanta iyo qorraxdaba u taagan siday cadowgay kaga dharbaxyayn lahaayeen haddaad rabtaan wanaag adduunyo iyo wanaag aakharaba kitaabka allah subxaana wa tacaala iyo mujaahidiinta u gargaarahaya unbaa laga helayaa saasaan ayagana leennahay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa agta mariyey askarta gorgor ee ku sugnaa degmada ruunugood ee shabeellaha dhexe kuwaas oo dhaqdhaqaaq ka waday gobolka shabeellaha dhexe bilihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay howlgallo isxigxiga oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku laayeen ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka
in ka badan toban neef oo geel ah ayay biriqu waxay ku dishay duleedka magaalada gaalkacyo cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya saacadihii lasoo dhaafayay duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa ka da-ay roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ka agdhowaa deegaanadaas roobabka ayaa dhanka kale waxa ay geysteen khasaare hantiyadeed kuwaasi oo gaaray qaar ka mid ah reer miigii ku sugnaa duleedka magaalada gaalkacyo waxaa lagu soo waramayaa in biriq ay ku dhacday tiro geel ah oo daaqayay keen ku taala duleedka magaalada gaalkacyo waxaana halkaasi ku nafwaayey sida aan xogta ku helnay kow iyo toban neef oo geela muuqaalo laga soo qaadayay goobta ay biriqda ku dhacday ayaa ka muuqanayey geela oo ay dubatay biriqda mid ka mid a xoolaleedii ay arrintani ku dhacday ayaa ka waramay wuxuuna sheegay in khasaaraha keliya uu ku egyahay dhanka hantida oo aysan jirin dad nool oo ay wax gaareen
ciidilaha lahaya aniga oo maxamed maxamuud faaraxa waxaanu joognaa meesha la yidhaaho tawakal iyo jeexiin dhexdooda geel baanu ku haysannay caanateel ah oo markii hore irmaanaa xalayto goor halkii saacaha ilaahay madar noo keenay madarkaas qadarta ilaahay biriq baa alla un geelu ku dhuftay geelaan hadda ay u jeedaanin oo la sawiray meesha baana ku baxay annaga xaaladeedu waa saa kow iyo toban neef wey kow iyo toban neef oo meesha ku haraysnaa maya dadkii ilaahay waxba ma gaarsiin roobabka guga ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay si xidhiidha kaga da'ayeen qaybo ka mid a waqooyi galbeed soomaaliya koonfurta iyo sidoo kale bartamaha waxaana allaah weydiisanaynaa inuu nooga dhigo roobab khayrkooda wataa
madaxweynaha hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa waxa uu sheegay in isbeddel weyn uu ku yimiday wixii ay ka filayeen madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee shisheeyuhu danihiisa u dhistay xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu eedeeyey in hoggaankiisa ay la wareegtay dowladda imaaraadka carabta oo dullaal u ah yuhuudda iyo maraykanka cali cabdulaahi cosoble oo ahaa madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle ayaa qoraal uu soo dhigay internetka waxa uu ku faahfaahiyey isbeddel weyn oo ka muuqda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud sida uu sheegay qoraalka ayuu cali cabdulaahi cosoble ku yidhi madaxweynahan doorannay ee xasan sheekh maxamuud ahaa waa nagala xaday waxaana lagu sameeyey waxa la yidhaahdo clonin oo ah koobi lagu sameeyo dadka xoolaha iyo dhirta iyo xasharaadka asigoo hadalkiisa si wata ayuu intaasi ku daray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma fadhiyo villa soomaaliya ama madaxtooyada ee waxaa lagu hayaa imaaraadka villa soomaaliyana waxaa fadhiya mid u eg balse aan ahayn madaxweynaheennii dhabta ahaa waxa uu ka wadaa in madaxweynaha qolofkiisuun uu joogo laakiinse maskaxdiisu ay jirtay imaaraadka carabta oo halkaa laga maamulo madaxweynihii hore ee hirshabeelle asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi inta aysan soomaaliya ku dhicin bohol aan dib looga soo saari karin oo aanay tala gacanteeda ka bixin soomaaliyey aan imaaraadka ka doonanno madaxweynaheenii asalka ahaa koobigoodana u celinno dowladda federaalka ayaa waxay la kulmaysaa faragelinno uga imaanaya dowlada shisheeye sida kuwa deriska kuwa carbeed oo shisheeyaha kale ee reer galbeedka wakiilusi ah iyo reer galbeedka asalkeedaba asaaskeeda ku shaqa lahaa sida maraykanka ingiriiska iyo dowladaha kale ee qaaradda yurub ka jira qaarkood xukuumaddii hore ee tan ka horreysay ee uu madaxweynaha ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu eeday jiray inay dhanka dalka qatar u janjeerto halkaana laga maamulo iminka middan jirta ee uu madaxweynaha ka yaha xasan sheekh maxamuud ayaa iyaduna waxaa lagu tuhmayaa amaba lagu eedaynayaa in imaaraadka uu maamulo haween ku dhaqan walaayada hiiraan qaarkood ayaa hadiyada waxay guddoonsiiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya deegaanka raso ee hoostagta degmada jalalakhsi ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo ay hadiyado kala duwan ku bixinayeen haweenka ku dhaqan deegaankaasi haweenkan ayaa mujaahidiintu u hadiideeyey timir caagado galaysan iyo laba neef oo geel ah iyo agabyo kale haddaba qaar ka mid ah haweenka ayaa sharaxaya waxa ay bixinayeen waxaan halkan aan ka dhiibaynaa insha allah haddii ilaahay noogu tiro galo annaga oo joogna ishaag walaayaadka hiiraan gaar ahaan magaalada raso waxaan hadiyad ugu talagalna ugu ku wareejinaynaa nabadoonkayna xasan sheekh waxaan ku wareejinaynaa insha allah afartan kartoono timir ah laba boqoloo caag boqol xaboo koobab ah boqol xaboo cimaamado ah laba neef oo geel ah hadiyaddaas ayaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala hadiyaddaas waxaan ugu talagalnay insha allah walaalahayna mujaahidiinta ee furmaha hore joogo dhaxantay qabowga seexanayaan insha allah inaan garabkooda nahna leylan waa nahaaran insha allahu tacaala biidn illaah haddaan nahna dumarka muslimaadka jadwalkayna waxaa waay insha allahu tacaala macal caruurtayna aan u sheegayna kan laba sano jara iyo kan nooweyn aan u sheegayna waxaa waaye inay qudus raayada ka taagaan ilaa iyo maraykan iyo yurub insha allahu tacaala biidn illaah kadib waxay tilmaameen inay garab u yihiin difaaca kitaabka allah hadiyadaad ujeedeen oo meeshaan ugu talagalna mujaahidiinta gabadhaan walaashii ay sheegtay insha allahu tacaala mujaahidiinta maanta waxaa anaga walaalahayn maanta gaalada oo la dagaalama oo cadowa ah ayaan ugu talagelina inay maxee bisha ramadaanka ay ku soomaan insha allah waxaana diyaar naftaa in imaalkan inaan saacada jihaadka geyno oo walaalaha mujaahidiinta aan garab istaagna ayaa diyaar u nahay gaaladana waxaa u sheegaynaa bal waxaad arki jirteen wiilal gataano ishaadii ah laakiin laga darsibay hadda gabdha ayaa maxee diyaar ah inay naftooda ilaahay subxaana watacala oo ka iibsadaan ayay diyaar ugu yihiin insha allahu tacaala intaas kadib nabadoon xasan sheekh cabdi maxamed oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka raso ayaa hadiyadahan kala wareegay haweenka isagoona bogaadiyey anigoo ah xasan sheekh cabdi maxamed oo ka mid ah nabadoonnada beesha gaaljecel gaar ahaan nabadoonnada beesha caloofi gaar ahaan nabadoonka deegaanka raso gabdhaha muslimaadka deegaanka raso waxay u wareejiyeen hadiyad oo aad u tiro badan aan la soo koobi karayn marka ilaahay ha barakeeyo gabdhaha aad ayay u soo dadaaleen gabdhaha raso sida badan weligood iyo allood waa dadaali jireen mujaahidiinta waa garab istaagi jireen gabdhihiioo reer raso waxaa waaye magacaada sid u haystamaan sida lagu haystaa weyn mujaahidiinta meel walba joogaan aad ayaad ayaan idigu soo duceeyaan waa dadaasheen juhdi badan iyo dadaal badan ayaad bixisiin weligii aan leeyin waa idinku yaqaanaa waxaa idinkala rabaa sidaad ahaan jirteen idinkula yaqaanin inaad sii laba laabtiin inaad ka caajistiin oo midaan mid idinku dambeysha ay noqonna idinkala rabaa ma ahan marka ugu horreysa haweenka ku dhaqan wilaayada islaamiga ee hiiraan ay bixiyaan hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee difaacaya ku dhaqanka kitaabka allah halka dhegeystayaal warkaa idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan dalka uganda ayaa waxaa laga hadalhayaa cunaqabatayn dhaqaale oo qaramada midoobay ay sheegtay in lagu soo rogayo maadaama uu meel mariyey xeer diidaya falalka qowmuloodka ururka qaramada midoobey iyo dalka maraykanka ayaa si isku mid ah uga horyimaday xeer dhowaan ay soo saareen baarlamaanka dalka uganda kaa oo lagu ciqaabayay dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya xeerkan oo baarlamaanka uu cod aqlabiyad le ku ansixiyey ayaa waxa uu dhigayey in dil toogasho ah lagu xukumo qof kasta oo ay ku caddaato in qof kaleo isku jinsi yihiin uu wax ka dayay ha yeeshee waddamada reer galbeedka ayaa si weyn arrinka uga qayliyey waxaanay sheegeen in xukuumadda yuganda la saari doono cunaqabatayn dhaqaale iyo weliba xayiraado kale haddii ay si rasmi ah u dhaqangeliso xeerkan reer galbeedka ayaa waddamada caalamka islaamka iyo waddamada kale ee aan muslimiinta ahayn amaba gaalada ah ee ee afrika waxa ay ku khasbayaan in ay dhaqangelshaan xeerka qoomoloodka dowladda federaalka ayaa ka mid ah dowladaha lagu soo amray in xeerkan ay dhaqan geliyaan iyada oo golaha wasiiradu ay soo meel mariyeen iyadaoo golaha wasiiradu ay meel mariyeen warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan doornimadan u aynaga inta